sa aad la socotiin sideed iyo labaatankii bishii may waxaa deegaanka gololey ee hoos yimaada degmada balcad ka dhacay dhacdo aada u xun oo soomaaliya dadka ku nool gudaha iyo dibadda bay aada ugu xumaadeen iyo caalamka oo dhan dhacdadaas foosha xun markii ay dhacday madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabelle wuxuu u saaray guddi heer wasiir heer xildhibaano iyo saraakiil iyo maamulka gobolka ah waxaana laga howlgalay in baaritaan lagu sameeyey dhacdadii sagaal labaatankii waxaa gaaray wafdigii ugu horreeyey federaalka waxaa nagala joogay xildhibaanka deegaanka matelo iyo saraakiishii c i d da heer federaal annagana waxaan u dirnay c i d dii stateka golahii wasiirada oo aniga aan aan u horeeyeyna waxaan gaarnay deegaanka soddonka bisha marka maalintaasi sagaal labaatankii ilaa iyo maantadan baaritaanadii way socdaan dad badanoo oo raadadkooda lagu daba joogo oo baaritaanadii lagu dabagalana way jiraan iyo gaadiid saasoo kale baaritaanada tuhum uu ka galay marka baaritaanada hadda meel fiican ay noo marayaan oaan rajeynaynaa inaan bulshada lasoo wadaagi doono warbixino ku filan hadduu ilaah idhaah wasiir baaritaankiini marka maxaa ka soo baxay baaritaanka weli waa uu socdaa laakiin waxaan rajeynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badanna inuu inuu kusoo gabagaboobo waana jiraan in raadad badan la helay oo dilkaasi ciddii ka dambeysay iyo dadkii ku lugtu lahaa caddeyn karo marka insha allah baaritaanka markuu gabagaboobo ayaan la wadaagi doonaa saxaafadda wixii kasoo baxay miyaysan jirin ciidamo boolis ah oo suga ammaanka deegaanka oo aada ugu tala gasheen haddii aad tihiin maamulka hirshabelle waa mahadsan tahay horta deegaanka wuxuu hoos yimaadaa degmada balcad ciidanka dowlad goboleedka hirshabellena waa ciidan urdun ah oo hadda la hooshooda iyo asaastaankooda oo socosay aad la socotiin deegaanka marka kumid aan wax saldhig ah oo hadda ka horgala ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabelle degmooyinka ayay ciidamada inta badan saldhigyada booliska dowlad goboleedka hirshabelle degmooyinka ayay ka shaqeeyaan ku egyihiin marka degmada balcad ayaa loogu yaalaa saldhig weyn iyo ciidankii loogu talagalay inay deegaankaas roondo ay ku tagaan ku sameeyaan ciidamadana roondooyinka way sameeyaan laakiin xilliga xaaladan ay dhacaysay waxay ahayd xilliya xilli kala guur oo macnaha kala gadoon ah waana xilliyada salaada duhur iyo xilliga qadada lagu mashquulsanaa marka dhibaatada inay dhacdana waxaa u sababaa inta badan deegaankaas waxuu ku yaalaa dhul keemaha hood ah cadowgana inta badan ee weerarada iyo qaraxyada iyo dhibaatooyinka kasoo gaarsiyaan marka maadaama roondada galabtii iyo subaxii lagu sameeyo xilligii u dhexeysay oo ciidankii ay qalimo kasoo baxay kuwa balcad kasoo baxo meelihii ay ku kala wareegayeen ayay dhibaatadan ugu faa'iidaysteen in dadka ay ay dadkii shacabka ahayd qolooyinkii hadeertaan dhibaatadaas geysatay ay dadka ay kala baxeen deegaanka hadda qorshaha ma idinkugu jirtaa in deegaanka aada u samaysaan saldhig boolis ah si dhacdooyinka noocan oo kale ah aysan usoo noqonin
si dhibaatadan ay usoo dh usoo noqonin waa ballan qaadena waan rajeynana insha allah in deegaanka dadka shacabka ku dhaqan damaanqaad buuxdan aan u sameyna amnigooda annaga iyo ayagana wada shaqeyn buuxday sidii awal noogu shaqeynay si laba jibaarna aan u wada shaqeyno ciidamada booliskana la gaarsiiyey deegaanka si amniga shacabka ku dhaqan deegaanka iyo guud ahaanba deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle badqabkooda aan ugu shaqeyno aan u gaarsiino hadduu ilaa yidhaah waxaa kaloo la sheegayaa in deegaanka ay mararka qaar ka dhacaan isbaarooyin ama maleeshiya dhac u geysta dadka ama socotada ah bal arrimaha noocaas oo kale ah ka waran iyagana mararka qaar way dhacdaa in dhacdooyinka noocaas oo kale ay dhacaan oo maleeshiyaad aan la aqoonin wadooyinkai ay u galaan dadka safrayo kadibna ay baabuurtaas ay baartaan laakiin ma badno waayo inta badan wadooyinka waaweyn oo gaadiidka ay isticmaalaan inta ay maamulka gacanta ku hayo waxaa lagu sameeyaa rondooyin isbaarooyin yaallo oo qabaa'il ama mooryaan ay u taallo oo maamulka ka warheynin ma jirto meelo barre control waxaa jira lagu xaqiijiyo oo kastana wasaaradda maaliyadda u yaala ayaa goboleedka hirshabelle ah marka dhacdooyinka oo falka tuugeysiga ah oo mararka qaar wadooyinka soo galana waa u jiraa laakiin ma badno dhacdadaas waxay qalqal dhinaca ammaanka ah iyo cabsi weyn u geysatay ee shacabka ku dhaqan deegaanka oo idinkana aada mas-uulka ka tihiin marka ka maamulka hirshabelle ahaan maxaa damaanad qaad ah oo aada u haysaan dadkaasi oo dhinaca ammaanka ah maamulka damaanqaad buuxu markasta waa waa dastuurkan ku yaalaa aan ku dhaaramay iyo iyo xilalka noola dhiibay mas-uuliyadda ayaa noo ballanqaadka ugu qaadnay maalinta noola dhiibay laakiin duruufo amni darro ayaa dalkao dhan ka jiro annagana qayb ayaana aan ka nahnay maadaama duruufahaas amni oo dalkao dhan oo ku jiro aan qaybta aan ka nahnana wax walba oo duruufahaas ay ku yimaadaan waan rajeynaynaa inay soona noqonin laakiin wixii duruufo keento in loo wada istaago sidii duruufahaasi aysan mar kaleta ay nooga faa'iidaysanin amni darrada insha allah waana wax badanna waa ka baranaa cashiradii nasoo dhaafay damaan qaad buuxdana dabcan waa u siinanaa shacabkeena inay amni buuxa ee heli doonaan hadduu ilaaha